أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaadka riddada somalilan iyo arday jaamacadeed oo ka dhacay magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya qaraxyo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya askarta dowladda xabashida itoobiya oo lagu eedeeyey in xasuuq daran ay ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dowladda saliibiyaddaah ee kenya oo xaqiijisay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkeeda mandheera ay gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose oo ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarka kala duwan ee ka jira wilaayadaasi ku dhowaad boqol ruux oo u dhashay beesha eelaay oo ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loogu soo gebagabeeyey degmada buulo fulaay ee wilaayadda islaamiga ee baay munaasabado bandhig cilmiyeedyo ah oo ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaala wilaayaadka gelgaduud bakool iyo shabeellaha hoose
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus oo faahfaahsan iska hor imaad u dhexeeya maleeshiyaadka riddada ee somalilan iyo arday jaamacadeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya mudaaharaad ballaaran oo bilowday shalay casirkii socdayna ilaa fiidkii xalay ayaa ka dhacay agaarka jaamacadda hargeysa ilwareedo ayaa sheegaya in banaanbaxan oo qaatay muddo saacdo ah ay dhigeen ardayda wax ka bararta jaamacadda hargeysa oo ka gadowday lacago dheeraad ah oo dhowaan uu ku soo rogay maamulka jaamacadda maamulka ardada somalilan ayaa boolis fara badan ku daadgureeyey nawaaxiga jaamacadda kuwaasoo rasaas noolnool kala hortegay ardaydan cabashada ka ahayd lacagaha lagu soo kordhiyey waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaad xoogan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqanayay booliska oo si arxandaro ah rasaas ugu furaya arday fara badan oo dhoobana gudaha iyo bannaanka jaamacadda sidoo kale waxaa muuqaaladaasi lagu arkayey arday ku xoonsan agagaarka jaamacadda oo dhagaxaan kala hortegay booliska riddada somalilan oo rabay inay xoog ku kala dareeriyaan ardayda dibaadbaxyaasha ah muddadii uu socday kacdoonka ardayda waxaa gebi ahaanba joogsaday oo xirmay isu socodka gaadiidka isticmaaliyay waddooyinka maranawaaxiga jaamacadda hargeysa maamulka jaamacadda iyo xubno ka tirsan maamulka riddada somalilan oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay jirin lacago la kordhiyey waxaanay u goodiyeen ardaydii cabanaysay oo ay ku tilmaameen dad cadow ah warka ka soo yiray maamulka riddada somalilan kadib waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday oo lagu faafiyey warqaduu soo saaray maamulka jaamacadda janaayo labada kun shan iyo labaatanka oo muujinaysa lacagaha lagu kordhiyey ardayda walaac xoogan ayay ardaydu ka muujiyeen lacagaha dheeraadka ah ee uu ku soo rogay maamulka riddada somalilan waxaana ay sheegeen in tallaabadani ay caqabad ku tahay fursadahooda waxbarasho gaar ahaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee markii horeba la ildarnaa bixinta qarshaadka faraha badan ee jaamacadda kacdoonka ardayda ayaa geesta kalena ku soo aadaya xilli ay sii adkaanayso duruufaha dhaqaale ee baahsan ee ka jira magaalada hargeysa gaar ahaan iyo guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka ridada somalilan jaamacadda hargeysa waxay hoos tagtaa oo gacanta ku haya maamulka ridada somalilan oo maalmo ka hor lacago kale oo dheeraad ah kusoo rogay shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha iyo bangiyada ee ka howlgala deegaanadaasi
mahadsanid abuusheyba qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya jubbada hoose howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee jubbaland hiiraan mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka ridada u taalay xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyn waxaana jira khasaare cadowga allah soo gaaray wixii warar ah ee ku soo kordhaa khasaaraha howlgalladaasi ka dhashay wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaa dib ugala socon doontaa askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran ay ka geysteen gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo warbixinada ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda saliibeedda itoobiya ay si arxaandaro ah u toogteen tobaneeyo qof oo beeraley ah oo ku sugnaa gobolka amxaarada sida laga soo xigtay warbaahinta etobian media surface dhacdadan ayaa sida la sheegay waxa ay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada goosher waqooyiga meja ilowareedyo deegaanka ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dadka beeralayda ah laga soo saaray guryahooda islamarkaana lagu toogtay meel fagaare ah xasuuqan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimadda gobolka amxaarada ee bahardaar halkaas oo toddobaadkii hore dagaalyahanada faano ay ka fuliyeen howlgalloo ciidan sida ay warbixinadu tilmaamayaan iyadoo ay xusid mudan tahay in aysan dhacdadani ahayn tii ugu horeysay iyadoo dhowr jeer oo hore ciidamada dowladda itoobiya lagu eedeeyey dilal wadareed loo geystay dad shacab ah hay-adaha waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa si isdabajoog ah usoo bandhigayay warbixinno muujinaya dilal bareer ah oo ay fuliyaan ciidamada dowladda itoobiya tan iyo bishii agosto labada kun saddex iyo labaatan markaasoo dowladda ay ku dhawaaqday qorshaha hubka dhegista jabhadda faano dowladda itoobiya weli kama aysan hadlin dhacdadan ugu dambeysay waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli uu sii kordhay xasuuqa askarta xukuumadda adis ababa ka geysanayaan gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobollada ay ka socdaan kacdoonnada ka dhanka ah dowladda itoobiya dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa xaqiijisay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkeeda mandheera ay gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale warbixinta warkan haynoo eego nuur cali warsame abuusheyba wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in xukuumadda kaafirada ee william ruuto ay qiratay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen ilaa ay shan mas-uul oo ka tirsan nidaamkeeda sidaynu la soconayba saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada eelqalow iyo magaalada wargaduudo ee gobolka mandheera waxay nolosha ku soo qabteen ilaa shan mas-uul oo ka tirsan maamulka ridada kenya ugu magacaaban gobolka mandheera haddaba taliyaha ciidanka booliska degmada harazuki ee dhacda koonfurta gobolka mandheera saliibiga julius nijero ayaa xaqiijiyey arrinkan iyo in mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen raggan u shaqaynayey dowladda kenya waxa uu sidoo kale julius ninjuru sheegay in mas-uuliyiintan ay ka soo ambabaxeen deegaanka ceel gaduud iyagoona ku sii jeeday dhanka magaalada ceel waaq gaalkan ayaanan bixin faahfaahin intaasi ka baxsan waxaana saacadaha soo socda suurtagal ah in warbaahinta ay ka soo hadlaan mas-uuliyiin kale oo qaraya arrinkan sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo beegantay xilli maalmaha la filayo in gobolka mandheere uu socdaal ku gaaro madaxweynaha kenya gaal william ruuto wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarada kala duwan ee ka jira wilaayadaasi yaasir maxamed warbixinta warkan ha inoo faahfaahiyo wuxuu ahaa waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellada hoose ayaa waraysigana uu siiyey idaacadda islaamiga andalus kaga hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin horumarada dhanka dacwada tacliimta iyo beeraha ee ka jira wilaayada shabeellada hoose waaliga ayaa ugu horreyntii ka hadlay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarada dhanka dacwada iyo tacliimta jasaak allahu kheyran xaaladda guud ee wilaayada way degan tahay wax culeys oo hadda taagan oo jiro ma jiraan alxamdulilah dadka waxaa weyaan waa waa shareecada ilahi subxana wataala ay hoos harsanayaan dacwadii iyo masaajidii iyo kheyrkii iyo xalaqaadkiina waa socotaa wax culeys oo hadda taagan ma jiraan alxamdulilahi xoogaa waa un roob yaraan oo sanadka hore sanadka hadda aan soo dhaafeyni jirtay unbaa deegaanada qaar ay ka jirto dadkana waa ladan yihiin wax cudurro hadda oo la sheegayna male dadka way caafimaad qabaan alxamdulilah si aan ka warqabno xamla oo qabaa'ilka lagu tacbiyanayaa wadnaa dhowr qabiilah dowraad loo soo qabtay kuwana waynoo dhiman yihiin inta ramadaan laga gaarina rabnaa insha allahu tacaala ilaa iyo dhowr qabiil inaan aan dowraad uga qabanno ahdaafta aan ka leenahay waxay ahayd in la tacbiyay qabaa'ilka oo taabica lagu sameeyo la diyaariyo odayaasha hadaf kale oo aan ka leenahay waxay ahayd inay dacwada mushaarikeeyaan oo qayb ay ka noqdaan hurmuud ay ka noqdaan laanna dadka waxa loo haayo oo odayaasha mas-uul ugu yihiin waa dadka diinta inay gaarsiiyaan waxaa kale iyadana laga lahaa laga lahaa dadka inay macalimiin mugtahay baadiyaha tuulooyinka laga keeno la tababaro muddo lix bilood la haayo nudqigooda la saxo kadibna lagu celiyo madaarista laga keeno markore lagu celiyo macalimiin badanaa soo takhruujtay waxaa weyan deegaanada lagu celiyo madaarisaa loo furay kuwa ahaa madaarisa aan u furneenna kuwa cusubaa loo furay kuwii hore u furnaayna madaaristooda lagu celiyey sidoo kale sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waraysigan ee kaga hadlay wax ka qabashada arrimaha bulshada horumarada dhanka beeraha iyo waxqabadka guud ee ay kusoo kordhiyeen wilaayada shabeellada hoose waxyaalaha hadda noo qabsoomay oo la xusi karo waxaa ka mid ah in mar dhowr jeer oo isku oo mugtahay kala duwan la qoday webiga si dadka biyaha ay u gaaraan haddana shaqadaas way bilaabatay oo qeybo ka mid inaan hadda qodnaan rabnaa masaafo adiga soddon kilomitr ka badan aan rabnaa hadda webiga inaan carro bixino maadaama webiga uu duugmay soddonka sano iyo burburka u jiro webiga aan la qodin qodninkaas wuxuu kasoo bilowday sablaal uu kasoo bilowday ilaa iyo tuuladan dacaaraha la yidhahdo oo hoos tagta degmada kuntuwaarey ayuu ku ekaa haddana dacaaraha laga soo bilaabay tuulo kale oo idana degmada kuntuwaarey ayaa la geeyey haddana waxaa meesa laga sii bilaabi rabaa ilaa iyo qoryooliyaa la gaarsiin rabaa insha allahu tacala hansaan rajeynayno taas way noo qabsoontay waxyaalaha kale noo qabsoon waxaa ka mid a dee soo kordhay masaajida waaweyn oo la dhisay oo ka mid ah kuntuwaarey hadda masaajid weyna laga furay oo dadkay ku cibaadaystaan wenji saasoo kaleeto masaajida hadda ka socda dhismihiisa gabagaba maraayo masaajido kale dee waa la furay maraakiis badan waa la furay waxaa ka mid a dee horumaraha la xusi karo oo xagga horumarka dacwada ah madaaristan iyo macalimiintan iyo la ta'hiilinaya madaarista la furaya ka mid ah iskuullahaas oo soo kordhay iyadana oo la furay oo deegaana qaar laga furay waxaa kale horumarada ka mid ah isbitaalkii weynaayo dee kunyi barow oo dadweynaha muugta ay ka faa'iidaysteen oo gobolka waxa weyaan isbitaalka keliya la dhihi kara maanta waxa weyaan waxa weyaan baahi caafimaad ayaa muugta dadkan ay u qabeen maantana wadaba la dhihi karo ayaa noo furan waxaa kale jaamacaddii aa noo furan oo laga furay meesha la yidhaahdo kunyi barow laga furay jaamacad alqima laga furay iyadana waxay ka mid yihiin waxyaalaha noo qabsoomo ilahi subana watacaala uu noo fududay wax badanna waa noo dhimayna insha allah tacaala kowna ma joogno wax kalena insha allah tacaala waa rajaynaynaa ilahi subana wataala ha noo fududay ku dhowaad boqol ruux oo u dhashay beesha eelaay ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loogu soo gebagabeeyey degmada buulofulaay ee wilaayadda islaamiga ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo odayaasha haweenka iyo dhallinyarada beesha eyle ayaa dowladan ku qaadanaya duruus kala duwan oo sharci ah iyagoona tilmaamo inay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii dowladda u socotay munaasabad lagu soo gebagabaynayay dowladan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulaay culummo odayaal iyo marti sharaf kale waxayna ka dhacday deegaan dhacaduleedka degmada buulafulaay oo beesha ay degto ugu horeyn sheekh maxamed axmed garaar uu ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad tawciya goobta ka jeediyey wala la dhagadaayo adduunyada laka noolyaa nolole eh m f ay lahaadeen markii qofka ahlu diin nagado qof muslum eh oo toosan caqiido suuban leh cibaadadii sax eta yah xalaalo ka dhagamaw xaaraanto ku dhoorhsadaw diin ilaahay subxaana wa tacaala iska maamulow ehelsha hariiriyow diinta ilaahay ehelsha hariiriya walaaladow diinta ilaahay cadowshe ku berenagadow oo colaadiyow oo kijihaadow markiiuusan noocan nagado walaay diintan xalaaltaytay xalaalsidaw wali ku xaarantameeyo isku xaarantameeyo mayan barakaawasa nololiis baraka weeldadaas marka nololiis maynagaas nolol ilaahay raalle ka eyi dayibad eh fayle yo nagadaas marka naqiib cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafulaay islamarkaana ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadda lagu casuumay ayaa isagana dhankiisa kelimadan ka jeediyey walaalahayna reer eyle oo walaayadii kheyr allah siiyo in macnaha iyo meel iska keenay waana alxamdulilaahi dowr qabtay diini ay alxamdulilaahi diintiina bacdi ka qayb qaadadin ilaahigaasi oo horta oonu tiirsiyey yaa rabbigaasaas uu mahadnay marka koowaad marka labaad walaalaha waxaan leenahay inii alxamdulilaahi dariiqa islaamka waa wadaadadii culammadii waa nutibide ummaddii juhdi bihise walaayadii alxamdulilaahi wax badan ayaa juhdi la geliyay haddii yahay haweenkii ilmihii raggii wax walba waxaa juhdi la saara juhdigaasna in qaadanay salfideh waana ka camal falnay ilaahay ayaanu siiyey ugaaska baysha eyle ee degmada buula fulla iyo mid ka mid a waxgaradkiisa oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey dowrada ay qaateen iyagoona maamulka islaamiga ee degmada buula fulla ka codsaday inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale a bismillaah dowrinin socotay dowrinin socotay wilaayada islaamka heshiyaanayn ku socotay muddo lama bilood i dheeraad ah oo dadkii muslimiinta oo deegaanka deganayeen heer eyli ah ee kulley dowradu beylada heer eyli aan socotay mahadi ilaahay iska leean kanahan nagaan mahadina ilaahay wilaayadan kamahan nagaan ee kulley insha allah ini hadina dugsinan dhisay iyaalka i balaantan ardaytan ee muddo dowri hadda ilaaha male dugsi eh oo ilaaha male nin socoto walaadan nin dhisti iyo hadan kama hadnagaan dowridan lama bilood i dhowra nin socoti oo ardaytas oo leh oo megal leh haweenka leh mar kolkun insha allahu tacaalaa dowradii gebagabadii xafladii yar roogna insha allahu tacaalaa walbadan walbadan ka faa'idni sa arkaanu islaama ka faa'idni sa arkaanu iimaama ka faa'idni sa arkaanu lixsaama ka faa'idni in badan maasha allahu ee iidan qaadani oo diinyaawnan baahanayni oo baahadii haddana weliba niin dhiin oo nin haneenka nagnago oo haddana welida ku codsadaan qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإيمان ستة لواي لتيرواي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شروط لا إله إلا الله شروط سيد العلم اليقين الانقياد القبور الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowradan loo qabtay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka baysha eyle waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka islaamiga ee degmada buula fullaay muddooyinkii ugu dambeeyey uu waday dowraad sharci ah oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada iyadoona ay ka faa'iidaysteen qaar badan oo ka mid a qabaa'ilada muslimiinta ee dega degmada buula fullaay iyo deegaanada ku dhow tina munaasabado bandhig cilmiyeedyo ah ayaa ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaala wilaayaadka galguduud bakool iyo shabeellaha hoose aan ku horeyno cabdiraxiin sheekh cali iyo macadka qurduba ee degmada galhareeri maacadkeenna qurduba mawlihiina siiyeyba maahadoo dhan iskale lama soobin cidkale misbaxi aqoonta iyo mawjadan dhammaanine bandhig heerkiisa sareeya ayaa ka dhacay macadka qurduba ee fariiciisa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardada macadka qurduba oo heerka aqoontooda aad u sarraysay ayaa sameeyey bandhig cilmideed wanaagsan kaas oo soo jiitay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda bandhigga qaar ka mid a ardadii wax ka baratay macadka ayaa sidan u sameeyey bandhigga
لمن استثمره بإنصاف من قلب ركم فيه عوامر المحبة ومن دماغ نون فيه جوالب المودة تحية من أعماق ود وحنان تحية تشع بشعاعها الفلكان تحية تؤرج الأسرار بعبر الإيمان تاريخ وعينا مصباح مانك عوامل adoo malagud ayaa yaqiin ku gaadhaaye kankaada waa inaad taqaan meelba waxa yaali sacansacada taariikhdu waxay inoo bilaabatay dareenka qurdube ee dhanka waxbarashadan aynu raacnay horaantii afartirmiyada ee qarniga shan iyo tobanaad kuna aadaneed dhammaadkii gabagabadii qarniga labaatanaad waxaynu ku fadhiisanay ku dhowaad afartan arday badradii ugu horreysay ee waxbarashadeenna waxaynu ku qaadanay farxad waxaynu ku qaadanay farxad iyo raarayn annagoo isbarka dhexdeena maadaama aan isla mar aragno جيدوين قلادار وحبرشد اللون باهي هاي خبر ثغرة من أحبابي ذوي
macallimiinta qurduba ayaa dardaaran fiican siiyey ardada waxaad la ogaataan tacaliimta iyo waxbarashada waa meelaha ugu badan ee maanta islaamka la iska soo galay qasbul fikri waxaa loo yaqaano ummaddii maskaxda in lagala dirirayo halka maanta laidinkula tacabeelaya diinka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo laydin baraya cid allaale ciddii sheegay ummaddan waxu tiri kartaa waxu tarso ciddaan waxu tiri karinna gacmeeda ha ka laabato iyo afkeeda iyo dhibaato u geysan intaasaa iga dardaarama ummadda islaamka ee ilaahay idinka mid dhigay waxaa loo taro cilmiga aad barateen uga faa'iideeya wax allaale wixii aad kari kartiin oo aad gacan ku heysiin ama aad qalbigiina ku jira iyaan laga hakranin ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xirayay maamulaha macadka qurduba degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud dadkayna halligaa intaad aad fadhideen oo sabrayseen oo tacliimteeda waxbarasho aad googteynayseen oo soo galayseen oo mararka qaar galabta aad soo laabanayseen oo maxaan ku dhaha shaqadiina iyo duruus diyaarisi howl aad ku jirtaan dhalinyaro jilkiina ah oo diriskiina ah oo taqaana ayaa dembiyada iska fadhiyey jidadka iska marmaraya maaska ciyaar sidoo iska ah aada aaminsanayn inay wax ka maqan yihiin marka ilaahay waafay intaas inuu waafajiyo subxaana wa tacaala ardayda waxaa mudan tahay inaad kala shukrisaan alle subxaana wa tacaala sidoo kale warbixintaasi la mid ah waxaa inoo haya cabdiqani maxamed oo warbixintan inooga diyaariyey madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ee bakool الزواف ربي صرع ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو تحلو حياتي فكم أسعدت روحي قويت ذاتي فناداني طموحي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس waa bandhig cilmiyeed heerkiisuu sarreeyey ayna sameeyeen ardayda madarasada salaaxudiin al ayuubi ee magaalada garasweyne ee wilaayada bakool taas oo ay wax ku bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira tan iyo markii xarunta laga hergeliyey garasweyne oo laga joogo muddo laba sano ah waxaa haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aada u wanaagsan waxaana dhowaan ardaydu soo bandhigeen cilmiga ay barteen kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasada أهمية المدرسة رفع تطلعات الجيل الجديدة بتدريس الشريعة الإسلامية والمواد الأساسية منها التوحيد الذي هو أساس الدين والفقه والمواد الاجتماعية منها العلوم الرياضيات والجغرافيا نذكر كل من له يد في تأسيس مدرسة صلاح الدين الأيوب وأيضا نذكر بمكتبة التربية والتعليم بقيادات العامة والإقليم والمحافظة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إني يريد أن نسألك سؤالا تتعلق بالطهارة فهل أنت مستعدة للجواب؟
نعم أنا مستعدة للجواب بأي شيء نتنظف به عن البول؟
بالماء الطهور إذا لم أجد الماء استجمر ما هو الاستجمار؟
هو تنظيف محل البول أو الغائط بغير الماء بأي شيء أستجمر؟
بكل منظف طاهر مباه مثل ماذا؟
مثل الورق والأحجار والمناديل intaasi kadib maamulka madarasada oo goobta ka hadlay ayaa ka warramay waxbarashada xarunta iyagoona u mahad celiyey waalidiinta iskoolku waliba la furay sanadkii hore kun afar boqol afartii shan muddadaas kooban ardadaysan arga haytaan insha allahu tacaala madaas kor magaalada iskoolma ku jarna iskoolkii hilagaas la furi lama san oo weli wala dhamman la marahay obadkii la kaharayay iskoolkaas tangasan arga haytanu insha allahu tacaala dadka waalidiinta oo rige iyo waalidaadka bilaantee ardadii mewahaysan miila ka haraysateen haalsho si iilankal meeraasan amaama acyunikum hindhoogin hortiyo isinba ka arga haytan insha allahu tacaala fataradaas mewaha ardadaas miilas walkabaradaas bixamdulillahi subxaana watacaala walhaabiyaraato adabade majarna ilaahiyana ka mahadsan tabaaraka watacaala daraasadiisa toose yalaanka qaadada insha allahu tacaala ugu dambeyn waalidiinta ayaa dareen farxadeed ka muujiyey bandhigga ay sameeyeen ubadkooda iyagoona u mahad celiyey maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada wilaayada mayba aan mahadnagay maktabu tarbiya wa tacliim xaggeysii madarasadan khayrkan iyo wanaagan iyo sharaftan hata mayba anta ku muuqat wallaahi bilaahi ka dhaaraday markii ardayta wala akhriyaayan mase gebrohaadan mase dhawkuriitahaadan marka hatow mayba waa faraaga ad faraas darjigada waa kahaas walayo ha bandhakeen wal hataa culummada qaarna had gordaas ma eh unuu isku dhaaf culummada qaarna ma gordaas marka waalidiinta eed iyadan kama hadnagay may weelay kaalintiio maybua qaadadeen sii gaadadaan madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa laga dareemayaa kubac dhanka waxbarashada ah waxaana wilaayada ka furan ku dhowaad labaatan xarumood oo waxbarasho oo si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada warbixinta ugu dambeysa ee ka mid ah warbixinadii bandhig cilmiyeedyadii saacadihii lasoo dhaafay dhacay waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman iyo madarasada daarul-qur-aan ee deegaanka ugunji ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose
madarasada daarulqur-aan waxa ay ka mid tahay madaariista taxfiidka ee ka furan degmada janaale waxaana xarunteeda ay ku taallaa deegaanka ugunji ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoo ay wax ku bartaan arday fara badan madarasadan waxaa dhidibada loo taaga oo la furay bilowgii sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri iyadoona maanta laga dareemayo horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waana mid tacliinteeda uu gacanta ku hayo maktabka dacwada ee degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose culimo iyo marti sharaf kala duwan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ugunji ayaa ka qayb galay munaasabad ujeedkeedu u ahaa dhiirigelinta ardayda madarasada daarulqur'aan kadib bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay ardaydu soo gudbinayeen قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa la hadlay ardayda iyo si guud qaybihii bulshada ee kasoo qaybgalay munaasabadda isagoo jeediyey kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka nebiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam kiina idinku fadliga badan waa ruuxa qur-aanka ilaahay bartay dadkana sii bara marka ikhwaani fila qur-aanka ilaahay in la barto dadka lasii baraa fadli iyo karaamo aan la koobi karaynin ayuu addoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtii ku yeelanayaa marka maanta waa inaan noqonnaa kuwa ilaahay qur-aankiisa koryeelayay oo xagga barashada ku koryeelayay lafdiga iyo macnaha ay bartaan ku koryeelayay inay ka dhigtaan dastuur ay isku xukumayaan sidoo kale ardayda madarasada daarulqur-aan ayaa soo bandhigay culumta kale ee sharciga ay ku bartaan madarasada أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني الأول الإظهار قبل أعرفي للحق ست رتبت فتعرفي متن الجزرية يقول رجعا في رب سمعي محمد بن الجازري الشافعي يقول رجعا في رب سمعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه
marti sharaftii goobjooga ka ahayd munaasabadda ay aqoontooda ku soo bandhigayeen ardayda wax ka barata madarasada daarulqur-aan ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalada maktabka dacwada ee degmada janaale waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ugunji oo dhiirigelinaya waxbarashada carruurtooda waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan quraa oo nagu filan inay meesha ka soo baxdaan rajaynaynaa waxaa isbedelay jawigii ardadaa isbedeshay waxay isu bedeleen labiskoodii nadaafidoodii fadhigoodii waxay ka soocmeen wiilishii kale oo la da'dahay ee magaalada jooga way ka soocmeen ilaahayaa ku mahadsan madaariista qur-aanka ee laga hirgeliyey deegaanada hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa wax badan ka bedelay maraaxishii hore loo soo maray ee jiilka soo koraya lagu bari jiray qur-aanka kariimka iyo culumtiisa waxaana hadda siyaada u muuqda dadaalka midhodhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee ka furan deegaanadan warkii duhurnimo akhyaarta aanu jecelnahayow waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu